xubnaha ila socdana waxaa weeye mudane cali diido raso iyo mudane david cosing oo iyakanaba guddiga ka mid ah oo meelo kala duwan laga soo doortay dowladda kenya maalan cali diido raso waa xildhibaanka magaalada marsabit honorable david cosingna waxaa laga soo doortay pocot confred booqashadan waxay ahayd inaan salaan kusoo gaarno dowlad goboleedka koonfur koonfur galbeed oo kamid ah waddanka soomaaliya horaan muqdisho aan tagnay wallahi aad iyo aad baan ugu farxnay ma arta nabadda hadda ka jirto baydhabo magaalada baydhabo oon magaca ku maqli jiray weligii ma arag ilamaa ishii baydhabo maanta waan tegey dad aad u farax badan oo ma aragtay soomaaliyeed oo aad u wanaagsan baan arkay weliba meesha aad iyo aad aan u jeclaysanay waxaa weeye markii aan tagnay wasaaradda maaragtay hogariista iyo dhaqangelinta marka aad iyo aad baan u jeclaysanay maxaa yeelay dhalinyarada soomaaliyeed waa ogsoon tahay dad fara badan inay ku birmeen dadka kooxda nabadiidka al-shabaab hadda kuwa ka soo noqdeen sidii maaragtay lagu dhaqangelin lagu celinaya marka aad iyo aad baan u jeclaysanay marka magaaladan waa magaalo aad u qurux badan maaragtay oo ma intaasoo dagaal soo martay waqti badan oo weli dad fiirso dadka faraxda ka muuqdo iyo wanaaga ka muuqdo iyo soomaalinimada ka muuqdo aad iyo aad bay ii dhiirigelisay maxaad kooda hadashay marka madaxda maamulka maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wallahi waxaan ka wada hadalnay maaragtay sida dowladda kenya iyo soomaaliya si isku xiran yihiin in maaragtay sidii dagaalka loola dagaal lahaa maaragtay dadkan maaragtay al-shabaab iyo xulafadooda iyo sidii maaragtay dhalinyarada soomaaliyeed maaragtay ay maaragtay shaqa shaqa lagu abuur lahaa iyo sidii maaragtay waddankan dhinaca hor loo marin lahaa sidaad ogsoon tahay weliba dad fara badan ayaa kasoo barakacay dhinacan baydhabo waktigii macluusha ay jirtay abaarihii oo maaragtay joogo waddanka kenya khaas ahaan xarooyinka dhadhaab xareer iyo isho marka waxaanu leenahay dadka meeshan haddii ay nabad noqoto soo ku ballaami karaan iyo maya arrimahaasaan maarata aada iyo aad uga wala hadalnay iyo sidii maaragtay nabadda loo xejin lahaa dhowaan kenya waxay ku dhawaaqday in xeryaha qaxootiga kenya ku yaallo ay xerayso marka maxaa keenay in go-aankaasi ay qaadato dowladda kenya sidaad ogsoon tahay kenya dhowr iyo labaatan sano ayay dadka haystay waxaa noqotay maaragtay dadka ka barakacay syria iyo maaragtay ciraaq iyo arrimahaas inay adduunka uu mashquul ku noqday uu iska badaayay maaragtay soomaalidii iyo dadkii suudaanta kenya joogay ay weliba haddana macluul u dilahayaan maxaa yeele cuntada la siiyo aad bay u yar tahay markaa dhacdo maxaa dadka saa loo yeelina waxay dhahaan maaragtay dhaqaalihii baa nagu yar marka waxaad u arkaysaa adduunka maaragtay inay ka jeesadeen maaragtay qaxootiga soomaalida iyo kuwa southern suudaanka sidaa aawadeed kenya waxay adduunka u muujinaysaa in ay maaragtay qaxootiga ay kenya keliya dul saareen ay tahay arrin caalami ah marka arrimahaas waa inaad dhaqaaqdo waa inaad tusto yurub iyagaba waa diideen maaragtay badi inay qaxootiga qaataan waa ka celinaysay marka haddii aad dhaqdhaqaaq samayn waa laga aamusaya marka sidaasaa ku kaliftay dowladda kenya inay maarata u qaayliso ay dhata dadka qaxootiga la yaro waa gartay marka xilligan munaasib ma tahay in dadkaas qaxootiga la soo celiyo oo lagu soo celiyo deegaanada ay kasoo jeedaan
munaasib ma aha laakiin mid baa jirta soomaalida waxay tiri oonka maxaa keenay qoraxda sidaad ogsoon tahay kenya soomaalidu iyo dadka southern sudan aad bay u jeceshahay waqti badan baan haynay dhibaato kama jirin laakiin martidaada haddii lagu hilmaamo marti weliba adig keligaada ay dusha kaa saareen ay tahay arrin caalami oo lacagtoodii iyo wixii lagu talagalay meel kale la geynayo marka waa inaad ka hadasho waa inaan agenda miiska saaran aan ka dhigno markastaba arrintaasna waxay dan u tahay dadka qaxootiga ah waayo dadka qaxootiga ah dad baa jira ku dhashay ku soo koray ku barbaaray oo maanta ilmo ku dhalay dadkaas ma soomaaliya ka mid yihiin ma kenya ka mid yihiin dadkaasaan xuquuqdooda fiirinayna haddii aan ka aamusno waa la hilmaamaya koonfur galbeed ma isla soo qaadeen arrinta qaxootiga iyo soo celiskeeda wel hadda arrimaha qaxootiga iyo soocelista iskumana gelin muhiimka waxaa waye xiriirka kenya iyo soomaaliya udhexayso soomaaliyana muqdisho keli maaha waa inaad maarta kismaayo tagta waa inaad tagtaa muxuaha baydhabo labadaasaa dhankeena soo xiga dadkaasaan dadkooda maaragtay wada degannahay badiyo waa gartay baydhabo maanta si kalsooni ayaad u dhex maraysay iyadoo weliba aanan xitaa ciidamo aanan ku ilaalinaynin shacabkii ayaa la hadashay oo meelo badan xarumihii wasaaradihii ayaad booqatay marka maxaa kaaga soo baxay ee safarkaaga baydhabo wallahi waxaa iga soo baxay dad soomaaliyeed oo aada nabad u jecel oo raba nolol maalin moodkooda ay wataan laakiin mar kastaba dhib loo keeninaya marka waxay tusinaysaa dadkaas waxay u baahan yihiin nabad waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin maarata bulsho loo adeego inay noqdaan marka sidaa awadeed marka waxaan rabnaa markaan noqono inaan ku dhiirigelino dowladda kenya siday maaragtay ay u caawinayso jubbaland inay iyadana u caawiso muxuu ahaa koonfur galbeed ay u arkin soomaaliya meel dhibaato un ka soo baxdo ee u aragto dad maaragtay waddankooda ka burburay oo u baahan walaal iyo hilo